dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxa ugu muhiimsan oo maanta ay qalbiga qof walba uga jirta uu ku hayaahay waxa weeye arrimaha amniga walaalayaal wax kasta oo horumara oo ummadi gaadto wax kasta oo wanaaga oo ah- wanaag adduunyo iyo mid aakhiraba ah waxay ka dambeeyaan marka qofka amni uu haysto oo gurigiisa nabad inta ku seexdo subaxiina nabad uga soo toosi karo waa sidaas sida aan muhiimadda koowaad aan u siinay arrimaha amniga Ee, muddadii koobneyd ee talada dalka aan gacanta ku haynay oo aniguna aan odayga ka ahaa dowladda cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan abaabulnay ka shaqaynay dadweynaha soomaaliyeed u istaageen si abaabulan in loo beegsado nimanka khawaarijta ah oo shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay lix iyo tobankii sano ku dhowaad dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ma dalka gudihiisa ciriiri iyo cabsi ku hayay dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xoroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan nimankaasi dagaalkooda dadka soom ilaahay mahadi ha ka gaarto inta ka dambe kadibna ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mahadi ha ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulkeena meel kasta oo dalkeena ka mid ah khibraddu waxayna tusaysaa ee amni ka jiro amni sare amni dhexe amni hoose miduu doonaba ha ahde waa meesha dadkii dadku ay u istaageen inay amniga ilaaliyaan sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaanna dagaalkaasi meel fiican u marayaa gabagabadiisii ayaana dhow sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatanna waxaan rajaynaynaa sanadkii soomaaliya ay u bixi laheeday bash barwaaqe iyo bashbash walaalayaal si haddaba dagaal dadaalkaas ay dadku u istaageen dowladnimaduna ay uga jawaabto dowladnimaduna ay dadku mid ay leeyihiin ayada ay u noqoto hogaanka dalka ee qeybaha kala duwan ee gaar ahaan madasha ee wadatashiga heer qaran waxaan shirkii afraad aan qabanay dhowaan iyo shirarkii ka horeeyo saddexda ah intaba waxaan ilaa iyo hadda meel fiican gaarsiinay inaan ka heshiino siyaasad ahaan arrimaha amniga qaranka qaab dhismeedka amniga qaranka siyaasad ahaanaan uga heshiinay farsamadeediina way socotaa iyo tafaasiisheedii hoose sida loo waxay lahay Ee, sidoo kale waxaan dhowaan ka heshiinay iyadana oo aan meel soo gaarsiinay arrimaha aan isleenahay amniga ayay taabanayaan oo dhan oo aan gadaal kasoo sheegi doono waxaan hiigsanaynaa oo noogu horeeya marka arrimaha amniga la yiraahdo dadka soomaaliyeed iyo dowladooda isku tahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha disembar laba kun labaatan iyo afar oo si buuxda ay ula wareegaan walaalaheen amison iyo caalamkiina kaalmeynayana aan u mahad celinno oo aan tusino inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku haran karno taas oo dowladdu dadaal badan ay ugu jirto ciidamada amisoon ee baxayaahi sidii ciidamadii soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga ololaha tira ahaan iyo taya ahaanba kor loogu qaadi lahay haddii alla yiraah